بسم الله الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا درسنا وحكى بلابنيا آية كنتن يستدحاد كم إذا سورة المؤمنون قال تعالى فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون waxaa inoo soo dambaysay oo aynu soo hayno rusushii ilaahay oo ilaahay u nideeyey oo yidhi yaa ayuha rusul waxaad cuntaan waxyaalaha dayibaadka ee wanaagsan ee xalaasha ah ilaahay waxaa ugu dhowaataan camal saalixa wacmalu saalixan wixii aad samaynaysaan waa ujeedaa diintiinu waa millo waaxidaah anna rabbigiin baan haye fattaquuni iga yaabo maxay sameeyeen marka weeyaan sidaas bay aayaadku iskugu xihan yihiine fataqadacuu baa ilaah yidhi fataqadacuu way googo way googo-een amrahum fii amrihim amarkooda dhexdiisa baynahum dhexdooda zuburan xaal ay yihiin jameeca jameeco iyo firqo firqa firqo firqo firaq iyagoo ah firqooyin ah fataqadacuu way googo-een wey kuwii sidaa la yidhi rusushii maahee waa ummadihii amrahum fii amrihim oo saas u googo-eenoo gurubguruub u noqdeen haddii taqadacadan bimacnaa qadaca oo mucaddaa laga dhigana fataqadacuu qadacuu amrahum mafcuul ba uga dhig waxba fii soo qadari maysa markaas fataqadacuu bimacnaa waxa weeyaan waxay gooyeen fataqadacuu oo bimacnaa qadaca qadacuu amrahum waxay u kala googooyeen amarkoodii baynahum dhexdooda way kala googooyeen amarkoodi way kala googo-een iyo way kala googooyeen iyagii baa kala googo-ay iyo taqadacuu bimacnaa qadacuu waxay googooyeen amrahum baynahum dhexdooda zuburan xaalihi oo mid waa majuusi midi yahuudi buu noqdo midi nasraani buu noqdo midi wax kalou noqdo saasay sameeyeen kullu xisbin xisbi dhammaantiisna ilaahay wuxuu yidhi bimaa ladayhim waxa iyaga agtooda farixuuna kuwa ku faraxsan wey kullu xisbin xisbi dhammaantiis firqo kas oo kuwaa ka mid a farixuuna kuwa ku faraxsan wey bimaa ladayhim waxay diin ka dhiganayaan oo aaminsan yihiin baa lagu cajabgeliyo ay ku faraxsan yihiin oo leeyihiin saanaa sax wixii ka soo harayna wax kama jiraan weeye waa baad kullu xisbin bimaa ladayhim farixuun bimaa ladayhim waxa agtooda ay diin ahaan u haystaan wey marka waxaa la rabaa qofku waddada saxdaayoo xaqaayo wanaagsan inuu raadiyo cagta saaro iyada barto iyada ku dhaqmo iyada uu qaato sidaa markay dhacday oo kooxaha ay noqdeen ilaahay wuxuu yidhi fadarhum iskaga tag khidaabka nebigaa nebigaa lala hadlaya calayh isalaat wasalaam humtuna waxay ku dhacaysaa gaaladii markaad joogto reer makaad iyo gaal kasta oo iyagii la mid a fadar iskaga tag hum gaalada fii kamratihim qafladooda dhexdeeda fii kamratihimna waa xaalaynka dha xaalay ku sugan yihiin iskaga tag ama fadar ka tag hum iyaga mafcuulkii kale tii labaadna fii kamratihim sarqaansanaantooda iyo kafladooda iyo jahligooda iyo dalaalkooda dhexdiisa kaga tag xataa xiinin ilaa xiinin ilaa laga gaarayo waqti oo waa waqtigee ilaa ay ka dhimanayaan ha iska kafloodsanaade ayaxsabuuna ma waxay u malaynayaan annama aladii midka numidduhum maa mawsuula hadday tahay annama aladii midka annamaa midka numidduhum aan u siyaadinayno bihi maagaba oo min maalin maal ku bayaansan iyo wabaniina wilal awlaaddii oo dhan wey ilmo iyo amwaal awlaad iyo amwaal xoolo iyo awlaad waxa aan u kordhinayno gaalada oo aanu barwaaqa sooranka uga dhigayno ma waxay u malaynayaan nusaaricu inaan ula degdegayno lahum iyaga fil khayraati khayraad khayraad aan ula degdegayna inay tahay mayay moodayaan ilaa waxay barwaaqo haysaan waxa adduunyada xoolo loo dhiibay way ogi waa waa tiro badanta nusaaricu inaan nahay kuwo ula degdegaya lahum iyaga fil khayraati nusaaricu kuwo u dedejinayana waa la yidhi lahum iyaga fil khayraati khayr inaan u dedejinayno ama nusaaricu lahum kuwo ula degdegaya fil khayraati bal iskaba dhaaf laa yashcuruuna waxba ma dareemayaan waxyaalaha qofku idraagga wax ku haleelo waa badan yihiin midka ugu hooseeyo ugu liita baa shucuur la yidhaahdaa marka waxa weeyaan bal iskaba dhaafe laa yashcuruuna waxba ma dareemayaan waxba ma garanayaan wey xoolahoo kale wey fahmo ma leh caqli ma leh shucuur ma leh tafakur ma leh sidaa weeye oo barwaaqadan loo dhiibay ma istidraaj iyo seeta dheeraynba iyo sabaansan iyo inay tahay khayr loola degdegay ma kala saari karaan waxba ma garanayaan waxaa la yidhi kuwa gaaladaa baa lagu radinayaao mushrikiintaada waxay dhihi jireen inaannu fiicannahay waxaa lagu garanayaa waxaanu xoola haysanna arka waxaan awlaad haysanna arka arrimahaas waxay u muuqdaan mar haddaa intaasoo carruur iyo xoolaha haysanno in ilaahay raalli naga yahay oo na rabo waxa naloo dhiibay iyo waxaan gaarnay bal fiiriy waa iyaga ilaha waqaaluu naxnu akaru amwaala waawlaada wamaa naxnu bimucadabiin maba nihin kuwa la cadaabaya waa iyaga ilaha xadiid baa wuxuu ahaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ina allaha caza wajalla yucdi dunya adduunyadan iyagu hadda ay wax ku qiimaynayaan wax laguma qiimeeyo qofkii adduunyada haysta inuu fiican yahay iskama aha mid haystoo fiican waa jira laakiin qof kastoo adduunya haysta inuu fiican yahay maaha kii waayana inuu xun yahay maaha ilaahay adduunyada waa u dhiibaa oo waa siiyaa man yuxibu ciduu jecel yahay iyo man laa yuxibu ciduusan jeclayn xoolaha mid rabbi jecel yahay iyo miduusan jeclaynba waa loo dhiiba kuwa aan la jeclayn baa in badan ka haysaada oo loo badiyeyba walaa yucdi diina laakiin ilaahay diinka diinka iyo islaamnimada iyo qur-aanka iyo fahanka diinta ilaahay ma siiyo ilaa liman axabba cidduu jecel yahay mooyaane diinta waxaa la siiyaa bartoo ku camalfalaa ilaahay u hibeeyaa ciddii wanaagsan bal hadda u fiirso xadiid imaam axmed weeyaan xaakimkuna wariyo u saxiix yeelay wawaafaqahu dahabiyu imaamu dahabina ku waafaqay har haddii gaaladii laga soo sheekeeyey waxaa lala cirbinayaa mu'miniintii baa la ammaanayaa tilmaamo wan wanaagsan ay leeyihiin baa la sheegaya ilaahay wuxuu yidhi ina aladiina kuwa inadan khabarkeedu meel damba u dhici doonaa ina aladiina kuwa hum iyaguwa min khashyati rabbihim rabbigood baqidiisa mushfiquuna filanaya ama mushfiquuna cabsanaya marka dee khashye iyo mushfiq ay macnaha kulmaan in la kala duwo bay ku cajo badanta ina aladiina kuwa hum iyaguwa min khashyati rabbihim min jalaalillaahi ilaahay weynankiisa iyo cadamadiisa mushfiquuna khaa'ifuuna baqaya oo filanaya iyo cadaabka rabbi ka digtoon waaladiina kuwa hum iyaguwa biaayaati rabbihim rabbigood aayaadkiisa yu'minuuna rumaynaya waa tilmaan kale aayaadka ilaahay aayaadka qur'aaniyada aayaadku waa labo mid waa qur'aaniyada waa aayaadka qur-aanka midna waxaa la yidhahdaa aayaad kowniye ah oo waa waxyaalahan waaweyn oo inoo muuqdo oo ilaahay jiritaankiisa loo deliishanayo wa fii kulli shayin lahu aayatun tadullu calaa annahu lwaaxidu calaa annahu waaxidun kuwa noocaas waaladiina kuwa hum iyaguwa birabbihim rabbigood laa yushrikuuna aan u sharig yeelaynin oo hadda sharigyeeliddan loogama jeedo iimaan bay leeyihiinoo keliya iyo maaragtay ilaahay bay shariigii ka anfiyeen maxaa yeelay taas aayaddii horeaba laga soo fahmi aayaddii hore ee hadda waxa weeyaan xataa shirkiga khafiga ah oo khatarka ah oo dadku inay iska ilaaliyaanba ay dhib badan tahay belada ah kuwa iska ilaaliyey wey oo see ah qofku inuu cibaadada iyo khayrka iyo wuxuu samaynayo ilaahay u gaar yeelo iyadii laynoo ka hadlaya jumcadii lawata ilaahay u khaalis yeelo ilaahay ribihiisa keliya uu raadinayo والذiina kuwa yuutuuna bixinaya maa aatow waxay bixiyeen yu'tuuna kuwa bixiye weeye maa aatow waxay bixiyeen waxay bixiyeen kuwa bixiye weeye walxaal quluubuhum qalbiyaashoodu wajilatun ay tahay mid cabsanaysa oo lululanaysa waa tilmaan afraad ay leeyihi waxay bixinayaan bay bixinayaan zake maya sadaqo kale maya khayraad kale maya waxaas way bixinayaan iyadoo qalbigoodu cabsanayo oo maxay ka baqayaan inaan laga aqbalin sadaqadan iyo khayrkaani waxaan alla ma lagaa aqbalin mise lagaama aqbalin hadda wixii bixisoo samaysaya talow sidii la rabay ma kuu noqoto iyagoo wixii la imaanayayba baqayaanba bal cajaa'ibtaan arag muuminiinta tilmaamaheeda kuwa noocaasa wey kuwaas walxaal quluubuhum qalbiyaashoodu wajilatu ay tahay mid cabsanaysa oo maxay la cabsanaysaa annahum liannahum iyagu ilaa rabbihim rabbigood intii kaa raajicuna kuwa u noqonaya wey maxay la baqayaan rabbi bay hortegayaan waxay og yihiin rabbigii weynaa inay hortegayaan caaisha waxaa la yidhi rasuulka weydiisay calayhi salaatu wasalaam aayaddan waxay tihi waaladiina yu'tuuna maa aatow wa quluubuhum wajila waxay tihi aayaddu ma noqo ninka inta zinaystay oo waxaday oo khamro cabbay mayaa isagoo ilaahayna ka baqaya markaasuu yidhi laa may may yaa binta sidiiq inaa sidiiqay maya ee waa walaakinahu ladii waa midka yusallii tukanaya wayasuumu soomaya wayatasadaqu wax bixinaya wahuwa yakhaafullaha caza wajal ilahayna ka baqaya alla ma laga aqbalay salaaddii sax ma ku ahayd soonku ma kuu hagaagsan yahay sadaqadu tii la rabay ma tahay iyagoo khayrkii sameeyey bay weli wadnaha farta ku hayaanoo baqayaan kuwaa weeye saasoo ugu tilmaamay xadiid imaam axmed uu warinaaye weeye muxuu ka baqayaa huwa yakhaafu an laa yuqbala minhu inaan laga aqbalin buu ka baqayaa kuwa noocaasa wey kuwaas inadii khabarkeed ulaa'ika kuwaas yusaaricuuna weeyaan kuwa u degdegaya fi lkhayraat kuwa daacaadka u degdega weeya yusaaricuuna fi lkhayraati fi daacaat wahum iyagu lahaa khayraadka saabiquuna kuwa u sabqay weeyaan assaabiquuna ilayhi kuwa u sabqay weeya wahum iyagu lahaa khayraadkaas iyo daacaadkaas iyo wanaagyaalkaas saabiquuna weeyaan kuwa u sabqay wey kuwa u hormaray wey wahum lahaa saabiquun tilmaamaha wan wanaagsan oo ay leeyihiin baa laynoo caddaynaya bilcajaa'ibtooda ulaa'ika yusaaricuuna fi lkhayraat waa qolada wasaaricu ilaa makfirati min rabbikum wajannatin oo kale kuwa noocaasi wey marka innada khabarkeeda waa kaas in aladiina hum min khashyati rabbihim mushriquunadi ulaa'ika kuwaa lasoo tilmaamay tilmaamaha wan wanaagsan yusaaricuuna wey fi lkhayraati fii nayli lkhayraat khayraadka gaaridiisa kuwa u degdegaya wey oo wahum wahum lahaa saabiquuna wahum lahaa lahaadaas waxaa loo celinayaa khayraadkaas iyo daacaadkaas saabiquuna weeyaan kuwa noocaasa weeyaan ilaahay wuxuu yidhi walaa nukallifu ma shaqayn mayno nafsa naf ilaa wuscahaa karitaankeeda iyo awooddeeda mooyaane addoonna ku mashaqayn mayno dul saari mayno ilaa wuxuu awoodo mooyaane tafadulan minna wa ludfan xag rabbi raxmad ka ahaatay weeyaan waladaynaaha nagaagtayadana waxaa ahaaday kitaabun kitaab baa ahaaday kitaabkaasoo yandiqu hadlaya bilxaqi xaqa ku hadlaya kitaabku mayuu hadlayaa kitaabku waa kitaabka ilaahay weeye waladaynaa agtanada waxaa ahaaday kitaabun kitaabkaasoo yandiqu waxaa la yidhi addoommada acmaashooda warqadihii lagu qoray waa kitaab khayr iyo shar waxay sameeyeen baa ku qoran waladaynaa kitaabun baa kaasoo yandiqu ku hadlaya bilxaq wahum iyagana laa yudlamuuna baa ilaah yidhi ma la dulminaayo hawaab iyo khayr ay la yimaadeen laga nusqaamin maayo ciqaab aysan mutaysan lagu kordhin maayo sidaas weeye xaalkood marka agtannada waxaa ahaaday kitaabu kitaabkaasoo yandiqu hadlaya bilxaq run sheegaya wax aan jirin waxaan ahayn kuma qorna dee kitaabka hadalkiisu qofka markuu fiiriyo sida qofku markuu hadlo loo fahmo baa kitaabkii markii la akriya waxa ku qoran isagoo kula hadlay bay ka dhigan tahay baa loo garanaya acmaasha addoommada halkaa ku wada qoran haadaa kitaabunaa yandiqu calaykum bilxaqi innaa kunnaa nastansiqu maa kuntum tacmaluun oo kale weeyaan laa yuqaadiru sagiiratan walaa kabiiratan ilaa axsaahaa oo kale weeyaan waladaynaa kitaabun yandiqu bilxaqi wey kitaabkii marka haddii warqadaha lagu sheegay waa kaas ama kitaabku waa lowxulmaxfuudka wax kastaa ku yaala ama kitaabku waaba kitaabkan qur-aanka ah walawalu awlaa tafsiirka u horreeyey baa ugu habboon in la maro waladaynaa kitaabun kaa addoommada laga qoray kitaabun yandiqu bilxaq kaasaa agtanada wahum laa yudlamuun bal iskaba dhaafe quluubuhum kuwa kaafiriinta qalbiyaashood fii kamratin bay ku fii kamratin bay ahaatay kaflay kaga sugan tahay min haadaa qur-aankan kariimka ah quluubuhum fii kamratin wey fii qidaain dabool wakaflatin iyo indhala-aan bay qur-aanka kaga sugantay fii kamratin min haada walahum waxaa u ahaaday kuwa gaaladaa acmaalun acmaal oo min duuni daalika taa sokadeeda ah haddii qalbigoodu suu yahay la sheegay jawaarixda kale maxay sameeyaan qalbigoodu waa fii kamratin min haada waa la gartay xaggii xubnaha soo maaha walahum waxa u ahaaday acmaalun oo min duuni daalika acmaal oo taa ka hooseysa ka sokaysa sayi-aad kale oo aan kufriga iyo shirkiga keliya ahayn oo wahum iyagu lahaa iyada caamiluuna caamiluuna lahaa iyaday camal falaan hum lahaa maya hum lahaa caamiluun acmaalu min duuni daalika hum iyagu lahaa iyaday caamiluuna camal falaya mustaqbalkana taa unbay la imaanayaan wey taasunbay la imaanaya hum lahaa caamiluun marka acmaal sayi-aada oo aan shirkiga iyo gaalnimada keliya ahayn bay la yimaadeen wey oo acmaalu min duuni daalika weeyaan taas bay la yimaadeen oo hum lahaa caamiluuna acmaashaasu ay yihiin iyagu kuwa taa camal falaya hum gaaladu lahaa acmaashaas caamiluuna kuwa camal falaya wey xataa mustaqbalka soo socda acmaashaasay la imaanaya marka waxaa la yidhi walahum acmaalun bimacnaa kahiiratun khabiisa acmaal tiro badanoo xunxun oo min duuni daalik kaa la soo sheegay sokadiisa ah oo kee la soo sheegay qalbigoodu fii kaflatin inuu ku sugan yahay soo lama soo sheegin kafladaas waxaan ahayn oo kale oo noocyo kalea dembiye ah oo qur-aanka ay wax ka sheegayaan nebiga ay wax ka sheegayaan calayhi salaatu wasalaam addoommadooda ay kiraysanayaan oo zina iyo jirkooda inay ka ganacsadaan ay ku khasbayaan acmaal xunxun oo noocyadaas oo tiro badan oo kale ayay leeyihiin macnaha weeyaan hum lahaa caamiluun hum iyaguna lahaa taas bay caamiluuna camal falayaan ilahay baa yidhi xataa idaa akhadnaa markaan qabannay mutra fiihim kuwooda loo nicmeeyey bilcadaabi cadaab markaan ku qabannay idaa hum waaba iyagoo yaj'aruuna qaylinaya kuwii barwaaqada badan adduunka hayse markii lagu qabtay cadaab cadaabka hadduu doono mid adduun ha noqda gaajo iyo dil iyo qafaalasho iyo wixii la mid a idaa hum waaba iyagoo yaj'aruuna qaylinaya codka kor u qaadanaya kor u qaadaya sawaxamaya oo gargaar dalbaya toddoba sano abaara waa yadii dabada layskugu xihay markaasaa waxaa la yidhi laa taj'aru lyowma maanta ha gargaar dalbinina waxba ha qaylinina inakum idinku minaa xagga yaga laa tunsaruuna laydinka heelin maayo laydin gargaari maayo xagga yaga gargaar ka heli maysaan cadaabka laydinka mancin maayo qad xaqiiqe kaanad waxay ahayd aayaatii aniga aayaadkay ilaahay baa leh tutlaatu la akriyo calaykum dushiinna qur-aanka kariimkaabaa laydinku akrin jir fakuntum waxaa ahaateen calaa acqaabikum cirbihiin tankisuuna kuwa u dibiguratay dibigurato qur-aanka markii laydinku akriyo aayaadkayga markii dushiina lagu akriyo fakuntum waxaa ahaayeen tankisuuna kuwa dibguroteeya calaa acqaabikum cirbihina gadaal gadaal aa sida qof gadaal gadaal u baxay oo kale maxaa la tilmaamayaa sida ay xaqa uga jeensadeen gadaal gadaal baa u baxayseen tankisuuna baa ahayd kuwa dibguroteeya mustakbiriina xaal aatiim kuwa iskibrinaya bihi aada dhagaha u fur meeshaan waa hadalkeedaa badane mustakbiriina xaalaatihim kuwa iskibrinaya kuwa isweynaysiinaya bihi bilbeyti beytka oo kacbada sababkiisa bihi bisababi lbeyti kacbada darteed xaalaatihim kuwa isweyneynaya iskibrinaya annagu guriga ilaahay iyo qiblada iyo kacbada ehelkeedii baan ama bihi bilxarami mustakbiriina xaalaatihim kuwa iskibrinaya issaraysiinaya bihi bilxaram xaramka oo hadda bihidaa marka meel lasoo sheegay oo hadda loo celinayo maaha laakiin maqaamkaa laga garanaya xaaladdu siday ahayd ilaa damiirka waxaa loo celin lahaa wax lasoo sheegay soo maa mustakbiriina bih waa tilmaan ay leeyihiin arrintaa iska shuhroodo caan iska ahayd marka saasaa damiirku iskaga noqonaya mustakbiriina bihi saamiran saamiriina xaalaatihim saamiran saamiriina lagu waxawilaya waxay ka dhigan tahay xaalaatihiin kuwa haasaawaya oo saamaleylaya saamaley saamiran saamiriini saamiran saamiran xaalaatihiin kuwa iska saamaleylayo iska haasaawayo iska sheekaysanayo habeenkii oo dhan wakhtiga ku dhammaynaya inaad qur-aanka caydaan oo wax ka sheegtaan oo nebiga wax ka sheegtaan waxaa weeya madadaalo ah intaa qur-aanka wax ka sheegaya tahjuruuna xaalaatiin kuwa hijroonaya ama tahjuruuna xaalaatiin kuwa af afxumo ku hadlaya oo hadal fuxshiya ku hadlaya tahjuruuna xaalaatiin qowl faaxisha kuwa la imaanaya nabigay caayi jireen calayhi salaatu salaam qur-aankay wax ka sheegayeen arrimahaasoo dhan bay la imaanayeen marka kulli waa xaalayna mustakbiriina bihi saamiran tahjuruuna tilmaamahay lahaayeen baa sidaas abaa layidhi habeenkaasoo dhan bay madadaalo iyo maad waxay ka dhiganayeen inay qur-aanka kariimkaah ay wax ka sheegaan oo nebiga wax ka sheegaan calayhi salaatu wasalaam marka mustakbiriina waxaa ka xalaynaysaa tanki suunadaas faacilkeeda xaalatii kuwa dibguroytoonaya soo maaha mustakbiriina xaalatii bihi bilbeyti bisababi lbeyti waxay isla kibrinayaan waa xaramka ay joogaan ama waa guriga ilaahay ay joogaan waxaan u cunansiinayaa bihida damiirka in halkaa loo celiyo arrinka shuhrowgiis ama mustakbiriina xaalatiin kuwa iskibrinaya bihi qur-aankii kariimka iyo aayaadka oo macnaha kitaabka looga jeedo saamiran saamiriina xaalatiin kuwa saamaleynaya oo iska haasaawayo oo iska maadaysanaya oo iska sheekaysanaya oo ku sheekaysanaya dacninta qur-aanka iyo diinta oo mar waa sixir mar waa gabay hadba waxbay sheegayeen hadba waxbay ku tilmaamayeen qolada habeenkaasoo dhan iska sheekaysanaysaa saamirka qoladaa weeya tahjuruuna xaalatiin iyana waa la xaalaynaya kuwa afxumaanayo afxumo macnaha caayaya waa lagu fasiro ama tahjuruuna kuwa hijroonaya ka dheeraanaya qur-aanka mustakbiriina bihi saamiran tahjuruun qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi afalam yadabbaruu mayaysan tadabburin alqowla qowlka mayaysan tadabburin war qowlka iyo qur-aanka mayaysan u fiirsan ilaa hadda qur-aanka tadabburaa la leeyahay hadday ceeb ka helayaan tadabburaba lama dhihin ceebba laga heli mayo qur-aanka akhriya akhriya hadba fiiri hadba fiiri hadba akhri afalam yadabbaru lqowl am jaa-ahum mise waxaa u yimid maa shay lam yaati aan u imaan aabbaa'ahum aabbayaashooda alawaliina hore mise aabbayaashooda hore waxaan u imaan baa u yimid weligood aabbayaashooda waxaan loo keenin mayaa u yimid oo iyaga lagu bilaabay taasina ma jidha wey ilaa weligeed kutubta waa la soo dejin jiray rusulsha ilaahayna waa la soo diri jiray hadda maxay u inkirayaan marka am lam yacrifuu mise maysan garan am bale lam yacrifuu rasuulahum rasuulkoodii maysan aqoonsan oo fahum iyagu munkiruuna kuwa inkiraya weeye lahu rasuulka mise nebi maxamed ba calayhi salatu slam aysan garanaynin nasabkiisa iyo nebiga iyo calayhi sala runtiisa iyo ammaanadiisa sotay yaqaaneen am lam yacrifuu rasuulahu oo fahum iyagu munkiruuna lahu wey lahum nebiga munkiruuna kuwa inkiraya wey am yaquuluuna mise waxay ku qowlayaan bihi nebiga waxaa ku sugan jinnatun waali mise taasay leeyihi waa canaan hadba mid baa looga guuraya bal iskaba dhaafe jaaahum bilxaqi bash waa idraaq jaaahum nebigu wuxuu ula yimid iyaga bilxaqi buu ula yimid wa agaruhum badankooduna lilxaqi xaqa kaarihuuna kuwa kahanaya oo dhibsanaya wey badankoodu xaq waa dhibsanaya qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi walow itabaca alxaqu xaqu haddou raaci lahaa ma raacine ahwaa'ahum hawooyinkooda waxa iyagu rabaanu ku hadaaqayaan haddii loo raaci lahaa hawooyinkooda xunxun ee faasidka ah lafasadat isamaawaatu samaawaatku waa fasahaadi lahaayeen iyo walardu ardooyinku iyo waman fiihinna wax laalihi wax dhex yaal waxaasoo dhan waa fasahaadi lahayd waa u dhammaan lahay bal iskaba dhaafe aataynaahum iyaga waxaan ula nimi bidikrihim baan ula nimi sharaftoodii waa qur-aan qur-aanka kariimkaa weeye luqadooda lagu soo dejiyey qur-aanan carabiya fahum iyagu mucriduuna kuwa ka jeeda weeye can dikrihim sharaftoodii iyo shaygii sharaftoodu ay ku jidhoo waday ee qur-aanka kariimka kuwa ka jeeda weeye meeshay rumayn lahaayeen oo raaci lahaayeen oo u hoggaansami lahaayeen waa yaaba intaas oo arrimood tee jidha midna ma jidho am tasaluhu mise waxaa weydiisay nabaalow kharjan kharash miyaa weydiisay oo waxaa tidhi qof allaale qofkaan iimaanka iyo tawxiidka u qabto kharash intaasaa laga rabaa oo macalinnimadii wax loo sheegay ah oo diinta gaarsiinteeda mayaa inta kharash weydiisay diinta waxay la rumayn la'yihiin xoolahaasaa u diidan inay casharka iyo diinta qaataan mise taas taasina ma jiro haddaba iyaga waa kharjan baaba laga cabira fakaraaju rabbika fakharaaju rabbika tan waa la taagay fakharaaju rabbika rabbiga yaa risqigiis baa khayrun khayr badan taas baa kuu khayr badan wahuwa ilaahayna khayru raasiqiina inta waxaa risaaqada kanu ilaahay u khayr badan weeye subxaana wa tacaala afdalu man acdaa cid wax bixisa kan u fadli badan weeye iyo cid wax risaaqda leanna ilaahay waa iska bixinaya markuu cid wax siinaya dan kamale cidda wax siinaya baahay ma hayso wainaka adigu nabiyullaahi muxamedow la tadcuuhum iyaga waxaad ugu yeeraysaa ilaa siraatin siraadkaasoo mustaqiimin toosan wada xaqaa ugu yeeraysaa waina aladiina kuwa laa yuuminuuna aan rumaynayn bilaakhirati aakhira kuwaan rumaynayna lanaakibuuna kuwa ka weecanaya weeye canisiraad canisiraadi wadada toosan lanaakibuuna weeye lacaadiluuna kuwa ka weecanaya wey ka iilanaya kuwaasna sidaa wey waddada xaqaabay garab marayaan oo ka leexanayaan adiguna waxaad ugu yeeraysaa oo ugu baaqaysaa wa innaka latadcuuhum ilaa siraadin mustaqiim siraadba haddii la yidhi waa midka mustaqiimka waddo toosan waa islaamnimada weeyaan dee waddadaa toosan sida loo hayana jannadii baa lagu gelaya kuwaanna waddadii toosnayd bay ka leexanayaanoo waxay rabaan waddadaa kale oo naarta aada inay maraan ummaddana ugu baaqaan waddada xaqa allahaynu ku toosiyo darsigeennu intaasu ku egyahay wallahu subxaana wa tacaala aclam bisawaab